إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowladda federaalka hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabelle ayaa sheegay in xildhibaan xaadoole oo ka tegay furimaha dagaalka una cararay dalka kenya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay jabkii ciidankooda ka soo gaaray dagaalkii looga qabsaday degmada aadan yabal oo la awoodi waayey in loo gurmado askartaas madaxweynaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa sheegay in askarigii ka soo baxay furimaha dagaalka la dhigi doono xabsi isagoo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan uga badbaadaynin gudaha magaalada baydhabo munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay sana dugsiyeedka koowaad ee macadka qurduba faraciisa magaalada jamaame ayaa lagu qabtay magaaladaas iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga ee jubbada hoose yuhuudda ayaa duqaymo ka fulisay xadbaanaadka u dhexeeya dalalka suuriya iyo lubnaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sideedda bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan lixda bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa weerar afkaha ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda federaalk ninka lagu magacaabo cabdulaahi cumar abshirow waxay ku eedayn inuusan dhegaysanin tabashada xildhibaanada si gaara mooshanadii ay waayadaan wadeen qaar ka mid a xildhibaanadan sidoo kale waxa ay tilmaameen in abshirow isaga horkacyo xildhibaanada qaska iyo foodada ka wada gudaha xarunta baarlamaanka waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanadaasi oo la hadlay warbaahinta miyabshiroobow nin dhallinyaro ahaata beriyaad rabtaa in lagu soo doorto baarlamaankana waxaan umalaynaa muddo badanaad weliba ku soo jirto anoo ku doortay inaan mooshinna aan kaa keeni karin oo xil kaa qaadi karin waxaan idiin bixinay guddoomiyaalkii mooshin diidyada waxaan ka keennay wasiiraan mooshinna ka keennay waa diideen idinkiyaan idinka keennay waa diideen mudane guddoomiye markaa meeshaad timid waxa jeedisa khudbo waxaad sheegtay baarlamaanka inay hal yihiin inaad xallis wixii la soo maray isla xildhibaanadii shalay dhibaatada sameeyey mid ka mid ah mikrofoonka inuu soo istaago wuxuu horteeda ku yidhi arbacada baarlamaanka ma furmayo haddaadan waxaa ana ka rabin aadan samaynin
si kastaba haatee waxaa marba mar ka dambaysa ceerkas kasoo shareeraya xiisada ka dhex aloonsan xildhibaanada dowladda federaalka iyagoona dhowaan mooshin ka keenay adamadoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabelle ayaa sheegay in xildhibaan xaadowleh uu ka tegay furimaha dagaalka una cararay dalka kenya tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi cali guudlaabe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabelle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday xildhibaan xaadowle oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk uu isbaaro ku dhibay dadka shacabka ah cali ayaa sidoo kale sheegay in xaadowle uu kasoo cararay furimaha dagaalka isagoo ka cabanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab firxadna ku gaaray magaalada nairobi ee caasimadda kenya waxaan leeyahay xildhibaan ismaail xaadool uu ka xisho maalin hore waxaan arkayay adigoo geed hoostiis iyo tuunto gashado soo fadhiistay telefishin u yeertay geedka quraca ma aqaan inuu ahay kawanbari inuu ahay cilow kale ma aqaani shir jaraa'id ku qabtay wuxuu ku habboonay tuuntadaas inaad la fadhiido ama aad la joogto raagaceelo habeenna ka hor ka soo tagtay siddeed saac habeennimaad ka soo tagtay waa ka soo tagtay cawdi warshaqaad hoyatay cawdi xigtana nairobi aad u hoyatay waxay ku habbooneed marka tuutadaas inaad la joogto raagaceella iyo furmarka dagaalka inaad la joogto ku qorxaneed ceebayna nagu taa annaga naftirkayna in xildhibaankayni dadka waddada ku safra ay yidhaahiin dadka shacabkaa waddada ku safra ay dhahaan waxaan taaganahay isbaaradii xildhibaan ismaan xaadoolaan taaganahay inay yidhaahiin ceebay adiga kugu tahay annagana ceebay nagu taa runti hogaamiyahan ayaa waxa uu hadalkan uga jawaabay xildhibaan xaadoole oo kol sii horeysay eedeymo u jeediyey maamulka la baxay hirshabelle ee uu hogaamiyo cali guudlaawe kaas oo uu ku sifeeyey nidaam mooryaan ah kuna fashilmay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka hadlay jabkii ciidankooda ka soo gaaray dagaalkii looga qabsaday degmada aadan yabal isagoo sheegay in loo gurmo waayey askartaas axmed cabdulaahi ayaa ka warramaya cabdirasaaq cabdulaahi ciid oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ciidanka dowladda federaalka ay si daran ay ugu jabeen dagaalkii ka dhacay degmada aadan jabaal waxa uuna sheegay in jabka ciidanka ay ugu wacan tahay isqabqabsiga siyaasadeed ee ka dhexeeya dowladda federaalkan ay awoodi weysay inay u gurmato ciidanka runtii isqaqabsiga siyaasadeed iyo is-aamini darada ka jirta amniga dhexdiisa ayaa ugu wacan waa la ogyahay inay isku caruursanayeen aadan yabaal dowladda waxay kari weysay marka in ciidamadaas aadan yabaal jooga loo gurmado oo ayaga la siiyo ciidan tiro la-eg ciidamada ay kusoo weeraraya meesha aaday u tiro badnaayeen laakiin waxaa jira qalqal iyo go-doon ka jiray dhinacyada kale taas waxaa ka daran oo meeshii soo galay dagaalkii ganacsigu noqday from hiiraan to galgaduud waxaa meel walba cararaya ganacsato qaadwalayaalah oo ayagii saraakiisha aadan kala garanayninba war nin ganacsi qaad ka ganacsada maxaa ka galay kii bariiska gurigiisoo joogaa kii shidaalka gurigiisoo joogaa maxaa midka qaadka iyo ciidamada isku qasay maxaa isdhexgeliyey waxaas oo dhan waxay ka mid tahay jabka gaaraya ciidamadeenna waxa uu dhanka kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed iyo heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka gudaheeda wuxuuna caddeeyey inaysan ka maarmin inay gacmaha iskula tagaan dalka jiha fiican kuma socdaada siyaasaddii oo lagu muransan yahay hadday maamul goboleed noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd baarlamaan iyo meel walba aniga waxaan aaminsanahay sanadkan inuu noqon doono sanad isqaqabsi sanad siyaasadda gacanta layskula tagaayo kadib dagaalkii cuslaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraya mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee ka hadlaya jabka ciidankooda ku gaaray magaaladaas madaxweynaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa sheegay in askarigii ka soo baxay furimaha dagaalka la dhigi doono xabsi isagoona sheegay inaysan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaga badbaadi doonin gudaha magaalada baydhabo cabdiqaaliq macali cabdiweli ayaa ka warramaya cabdicasiis lafta gareen oo ah hogaamiyaha maamulka la magacbaxay koonfur galbeed oo muddo sannado ah xilka madaxtinimo ee maamulkaasi hayay ayaa mar bannaanka uga baxay magaalada baydhabo isagoo ay waardiyeynayeen ciidamo itoobiyaan ah ee saldhigga ku leh magaaladaasi wuxuuna u tagay qaar ka mid ah askartiisa ku sugan bannaanka magaalada baydhabo lafta gareen ayaa u khudbeeyey ciidankii uu u tegey wuxuuna u sheegay in askar ka tirsan booliiska maamulkaasi lagu dhex dilay magaalada baydhabo hubkana laga furtay
yaa ka ekaaday koo wali liindiribaa beedeeyey bannaanka ka tuuray shaqadiisa ku tabay waardiyigiibaa ku tabay wal ushaay male roorey ciidankiibaa ku tabay kaasna wal abaalmarintiis ganaax wal ganaaxe wal hire walaay kaleelka ganaaxow laga meel adagkii dhaafase male lan waqtishay gale lan reebo koro male askarta buliista iyo baydhabo roogaan waardiyi ka jaraan oo shaqadii oo haysadaan yaalin kooyaay bafbafa la siiyay qorigan walku qaadaday may furwa ka jaray ma ka jarn socdaalka lafta gareen ayaa ahaa igu sawir ay waardiyo ka yihiin askar itoobiyaan ah waxaana la isweydiinayaa maxay soo kordhinaysaa in lafta gareen uu bannaanka baydhabo yimaado iyadoo magaalada gudaheeda uu qiray in ay ku dhammaanayaan ciidankiisa si kastaba ha ahaatee socdaalkan oo lafta gareen ku tagay bannaanka magaalada baydhabo ayaa ku soo aadaya xili ay ciidankiisa la daala dhacayaan weerarada uga imaanaya ciidamada xarakada al-shabaab kuwaasi oo magaalada baydhabo marar badan ku beegsaday askar iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi koonfur galbeed munaasabad ballaaran oo lagu soo xerayay sana dugsiyeedka koowaad ee macadka qurduba farciisa magaalada jamaame ayaa lagu qabtay magaaladaas iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa walaayada islaamiga jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim munaasabad lagu soo xereeyey sanad dugsiyeedka koowaad macadka qurduba farciisa magaalada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka dhacday magaalada jamaame taas oo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin macalimiin waalidiin iyo ardayda munaasabadda waxaa ugu horeyn kelimad ka jeediyey qaar ka mid ah ardayda dhigata macadka qurduba kuwaasoo u mahad celiyey macalimiinta iyo waalidiinta sidoo kalena soo hadal qaaday xaaladaha ka jira caalamka si gaar ah qadiyadda falastiin نشكر لوالدينا الذين كان لهم الفضل في وجودنا وحياتنا بعد الله تعالى وتربيتنا وتعليمنا ومواصلة دراستنا حيث هيئوا لنا كل السبل وحثونا على إنجاز هذا العمل التعليمي وإننا لنحذر دولة القردة والخنازير من تماديها في غيها وبغيها وغضرستها ولتعلم أن ما أخذ بالبطش والإرهاب أو بالمكر والدهاء والعمالة فإن شعوبنا لن تفرض فيها أبدا macalin maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka nuqubada jubbada hoose ayaa ka mid ahaa marti sharafta munaasabadda waxaana uu halkaasi ka jeediyey kalimad muhiim ah ilaahay baa awalan mahad iska leh inagu soo kulmiyey xafladan qeymaha iyo sharafta leh ilaahay baan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo allah subxaanahu wa tacaala maanta nimcadan aan haysanno iyo amniga aan haysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala baa bixiyey laakiin uma waxaa lagu gaaray xarakatu shabaab almujaahidiin iyo ragga u nafuray oo dhiigooda u bixiyey sidoo kale suldaan maslax oo ah suldaanka beesha harti ayaana isaguna goobjoog ahaa maasha allah maantaytu xalfadan aan kasoo qeyb galnay waa xalfad si wanaagsan loo agaasimay oo aada iyo aada u cajiib ah annagana na farxad gelisay gabdhaha iyo wiilasha maanta aqoontooda aan ujeedno maanta alxamdulilaah waxbarashadooda aada u wanaagsan tayaysan maadaama ay ardaydu usoo dhammaatay sanad dugsiyeed imtixaanadana ay soo galeen waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose amaalmarino guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankii la qaaday mid ka mid ah mas-uuliyiinta tarbiyada iyo tacliinta ayaana ku dhawaaqay magacyada ardayda iyo jawaa'ista ay mutaysteen الطالبة زهرة شيخ عبد السلام oo kaalinta saddexaad ka gashay mustawaha saddexaad kuna guulaysatay jaa'izo qadarkeedu uu dhan yahay boqol doolar cabdishakuur saalax shuuriye ayaa kaalinta labaad ku jiro jaa-isadiisuna waa kombyuutar oo ugu talagalay maamulka islaamiga wilaayada ardayga koowaad ee kaalinta koowaad ka galay ee mustawaha saddexaad waa maryama ibraahiim maxamed oo ku guulaysatay saddex garaan oo dahaba iyadana insha allahu tacaala halkaan ayaa laga sii doona biidni raxmaan ugu dambeyn sheekh axmed abi yunis oo ah weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa munaasabada loo qabtay ardayda macadka qurduba ee jamaame ka hadlay wuxuuna u mahad celiyey waalidiinta ardayda macalimiinta iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta maanta maalin noo ah maalin farxadeed limaada waa maalin aan maanta ku tartamayno ama bandhigayno waxyaabihii aan baranaynay ee muddadan aan ku jirnay ee soo bandhigayno waa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiis waxa looga mahad celiyo waxaan ugu mahad celinaynaa waalidiinta ardaydaaan halkan wax ku baranaayeen dhaleen waxaan leenahay jasaakumullahu khayran waxaan u mahad celinaynaa muxaafadada degmada jamaama iyo makaatiibteeda oo ayadana ay ku bixiyeen juhuud fara badan waxbarashadii qurduba ayaa ka mid ah macayda islaamiga ah ee ka furan qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah mid ka mid ah farciisa ayaana ku yaala jamaame kaasoo la furay sanad ka hor markii jubbada hoose ee noqotay gobol maamul gaar ah leh warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan yuhuudda ayaa duqaymo ka fulisay xadbeenaadka ah u dhexeeya dalalka suuriya iyo lubnaan diyaaradaha dagaalka ah ee gumaystaha yuhuudda ayaa xalafiidkii duqaymo waxa ay ka geysteen xadbeenaadka u dhexeeya dalalka suuriya iyo lubnaan iyagoo sheegay inay bartilmaamadsadeen xarumo ay halkaasi ku lahaayeen kooxda shiicada ah ee isku magacaabay xisbullah warbaahinta lubnaan ayaa ku soo warantay in ciidamada yuhuuddu ay baagsadeen ugu yaraan shan saldhig oo maleeshiyaadka shaacadu ay ku lahaayeen buuraleyda dhanka bari ee dalka suuriya duqaymahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo isbuucii lasoo dhaafay ee yuhuuddu duqaymo xoogan ka fulisay gudaha dalka suuriya weerarkaas oo si gaar ah u baagsaday agagaarka aqalka madaxtooyada ee magaalada dimashaq warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa